qaar ka mid a dadka ganacsatada suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan dilal ka dhacaya suuqa bakaaraha waxaana ay dilalkaasi ku eedeeyeen in ciidamada dowladda soomaaliya ay ka geysteen halkaasi ganacsatada qaar oo la soo xiriiray idaacadda kulmiye ayaa waxa ay sheegeen ilaa iyo saddex ruux oo shacaba in lagu dilay suuqaasi iyagoo intaasi ku daray in ay baqdin xoogan ay ka qabaan suuqa in maantay ganacsiga uu sii furnaan doono suuqa bakaaraha ayaa maalintii shalay waxaa ka jiray howlgal ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen loo yaqaana cabdila shideeye oo ah meesha lagu sameeya dukumentiyada macmalka ah hase haatee xaalada suuqaasi ayaa deganeed gelinkii dambe ee maalintii shalay waa kan mid ka mid a dadka ganacsatada ah ee suuqa bakaaraha ku ganacsada oo la soo xiriiray idaacadda kulmiye isaga oo faahfaahin ka bixiyey waxa ay maanta ka cabanayaan qaar ka mid a ganacsatada suuqaasi kasoorka laga soo baxay ayagoo masaajidka dhinaciisa maraa masaajidka daawada dhinaciisa ayagoo maraa dadka jamaacada masaajidka soo bax markay arkeen ee inay naxeen xabada furan markii xabada ay fureen gabar ay ku dhacday gabartii wiilaa rabeen oo qaaday wiilkiina waa ku dhufteen goontay goosatay dhid kale meesha taagnaayna waa ku dhacday saddexdooda meeshay ku dhinteen ciidamada ciidamo afka kaxirna oo kuwa oo la amaani jiro oo afka gruub amaa la dhahay maqaano adiga waxa uu sheegi jiray ciidamo la amaanayo oo dadka imaani jira inay ahaayeen afka duuban marka waxaa silaa qolada booliska suuq bakaar afar labaatan sac dad geli jira waa qolo ka fiican dhacdada ugu xumeeda sameeya saddex qofood hal mar meel dhiga ebel waxaan qabi jir ebel waxaan qabi jirna in maalintii amba laba maalmood kabaad hal qof la dilo laakiin weligan dhacdadan oo kaleeta oo ayaankan oo wakti horaan loogu dambeysay saddex qofood hal mar wax kaloo khasaaraha oo dhaawac oo soo gaaray isbuursiga dad oo isbuursaday oo adiga dhulka ku dhacay oo murmurxay iyo kuwa garabka kala baxay iyo waxaas waa iska jiraan laakiin ma bana bootikobiyaalna waa la qaatay combyuutar waa la qaatay la yiri qalab badan oo meesha yaala waa la rataal dhahay wix xafiis loogu shaqeeya meesha yaala oo dhan waa la wada qaatay ganacsiga suuqa bakaaraha ayaa maanta caadi u soconaya iyada oo aysan jirin wax baaritaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan suuqaasi dhanka kale dadka ganacsatada ah badankood ayaa waxa u furan goobahooda ganacsiga iyadoo dadka qaarna ay muujinayaan walwal ah dadka shacabka ee halkaasi lagu dilay